فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxa waraysiyada oo hadahan oo kalead kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo ah habeenimo axad ay soo galayso qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumuu ahaa xasan nasrullah hoggaamiyihii ururka shiiciga ah ee la baxayay xisbullah kaasoo lagu dilay dalka lubnaan maxaadse kala soctaa gaboodfalladii uu ururkiisu ka geystay caalamka islaamka falanqayn ku aadan qodobkaasi ayaan barnaamijka idinkugu haynaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in dagaalbeeleedyada ka socda soomaaliya ay hurinayaan dad dano dhaqaale ka leh waxaan idiin soo gudbin doonnaa codka ninkan oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wilaayaadka bakool baay iyo sidoo kale beesha hadamo oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool bayaan laga soo saaray kulanka iyo kelimaad qayim ah oo laga jeediye ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose oo si adag uga hadlay warkii dhowaan etoobiya ka soo yeeray ee ahaa inay soomaaliya u aragto aag ay ka difaacaydo dalkeeda waxaad maqli doontaan odayaasha oo si adag uga hadlay ayaan dhowxa idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka dhowxa waraysyada sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sooyaalka taliyaha cusub ee booliiska dowladda federaalka asad diyaano oo faahfaahsan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysyada waa habeenimo ah ay xad soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan balse aan ku horumarno warkiiyo caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay weerar madaafica ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ku garaaceen xerada iyo askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gadow waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay laba askari oo xaladoodu culus tahay halka lagu gubay teendhooyin xerada u gadhisnaa askartii la weeraray xasuuq iyo duqiyma ka dhacay marinka khaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab ah duqina aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada nusiiraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyay afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen koo iyo toban ruux oo kale kuwaasoo ka mid ah dadka rayidka ee gurigaasi degnaa dhammaan dadka dhaawacida ahaayaana la geeyey isbitaalka alcawda ee magaalada khaza si halkaasi loogu dabiibo dadka dhaawacyada kala duwan qaba ee duqiintaasi ku waxyeeloobay bartamaha marinka khaza weerar madaafiica oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday in ka badan toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duuqiimaha ka socda khaza ayaana waxaase isku mid ah uga qayb qaadanaya ciidamada cirka ee maamulka saainada yuhuudda iyo kuwa ka dagaalama dhulka kuwaas oo geysanaya weeraro madaafiic ah iyo kuwa raasaasen ah oo ay dad badan oo falastiiniyiin ah ku waxyeeloobeen kuwo kalena ay ku shahiideen xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidanka yuhuudda geysteen afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo laba ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol toban iyo sideed ruux oo kale sida laga soo xigtay xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza xildhibaana ka tirsan kenya oo wada dadaalla lagu doonayo in xilkan looga rido madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi xiisad siyaasadeed ayaa mar kale dib uga ololsantay waddanka kenya kadib markii xildhibaanada baarlamanka waddankaasi ay bilaabeen mucaarad ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi muushin ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda kenya ayaa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamanka fadhigoodu yahay magaalada nairobi in ka badan laba boqol iyo afartan xildhibaan ayaa saxiixay muushinka lagu dhidayo madaxweyne ku-xigeenka iyadoona lagu eedeynaya anshax xumo iyo jebinta dastuurka waddankaasi u degsan xubnaha muushinkani wada ayaana waxay qorsheenayaan in la horgeeya baarlamanka maalmaha soo socdo khilaafka u dhexeeya william ruuto iyo ku-xigeenkiisa ayaana gaaray meeshii ugu sarreysay madaxweynaha kenya ayaana ku-xigeenkiisa ku eedeynaya inuu dhex dabaashanaya faquuquu kala kulmayo mid ka mid ah qowmiyadaha kenya islamarkaana uu kaalin ka geystay kicinta rabshadihii ka dhashay mashruucii kordhinta canshuurta ee qalalaasaha ka abuuray dalka kenya xoogaga hubeysan ee faano oo la wareegay tuulooyin iyo waddooyin muhiim ah uu ku yaala gobolka maxarada wararka laga helaya gudaha waddanka ethoobiya ayaa sheegaya in ciidamada faano ay sii xoojiyeen weerarada ay ka wadaan gobolka amxarada iyagoona beegsanaya waddooyinka muhiimka ee isku xidha magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi siday xog u tibaaxayaan waddooyinka hadda la gooyo waxaa ka mid ah kuwa isku xidha magaalooyinka adis ababa iyo bahardaar warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka ethoobiya ayaa ku waramaysa in maliishaadka faano ay sii laba jibaareen muddooyinkii dambe weerarada ay ku beegsanayaan magaalooyinka ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada abiy axmed waxaana hadda lagu soo waramayaa in xoogagga faano ay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin dhowra iyo waddooyin muhiim ah taasoo keentay iskoorimaad dhiig badan ku daatay waxaa sidoo kale jira mudaaharaadyo ay dadweynaha ku muujinayaan siday uga xun yihiin ammaanka sii xumaanaya waddanka ethoobiya iyo sida uu abiy axmed waddankaasi musiibo lugaha ugu geliyey tan iyo markii uu kursiga ku soo fadhiistay sanadkii labada kun sideed iyo tobankii wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa yuhuudda ku eedeeyey inay iyagu horinayaan dagaalka bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ayaa yuhuudda ku eedeeyey inay dooratay dhabaha dagaalka kadib markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu wacad ku maray in yuhuudda aysan joojin doonin weerarada ay ka wado dalka lubnaan ee ka dhan ah ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah wasiirkan ayaa xalay isagoo ka hadlaya kulan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobe ka yeeshay xiisadda bariga dhexe ayuu sheegay in gobolka uu qarka u saaran yahay dagaal buuxa bariga dhexe wuxuu qarka u saaran yahay dagaal weyn kaasuu dadka qaar ay aad u rabaan ayuu yidhi wasiirka uu cambaareynaya ficilada yuhuudda iyo iskudiyada ay dagaalka gobolka ugu fidinayso wasiirka arrimaha dibadda ruushka ayaa ku nuxnuxsaday inaan marnaba si dhammaystiran xal looga gaari karin colaadda gobolka loogu yeedha bariga dhexe iyadoo aan la xalin haysashada yuhuudda ee dhulka falastiin maraykanka oo ku dhawaaqay in sbeys milatari uu ka samaynayo ciraaq balse wuxuu sheegay in aanu ciidamadiisa ka bixi doonin maraykanka iyo ciraaq ayaa shalay jimcihii ku dhawaaqay heshiis cusub oo laba qodob ka kooban kaasoo dhigaya in sbeysiga caalamiga ah ay uu maraykanka horboodayo uu soo afjarmi doono balse ay sii joogi doonaan suuriya si ay uga qayb qaataan waxay ugu yidheen la dagaalanka argagixisada sargaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay in kala guurka uu sanayn dhammaadka isbaysiga caalamiga ah balse uu noqon doono dhismaha laba waji oo ka mid ah ciidamada caalamiga ee ku sugan gudaha ciraaq sargaal kansar oo ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegay xaqiiqada ah in ciraaq ay ogolaatay in ciidamada isbaysiga ay ku sugnaadaan dalka si ay uga qayb qaataan waxaa loogu yeedho dagaalka argagixisada ee suuriya ilaa laga gaara sebtembar labada kun lix iyo labaatanka wararka caalamka dhegaystayaal waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa kumuu ahaa xasan nasrullah hogaamiyihii ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah kaasoo lagu dilay dalka lubnaan waxaan kala soconaa gobotofolladii uu ururkiisu ay ka geysteen caalamka islaamka haddaba falanqayn ku aadan qodobkan waxaa inoo haya maxamed cali aadan bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka xasan nasrallah waa hogaamiyihii saddexaad ee soo mara ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah saldhiggiisuna yahay dalka lubnaan waxa uu sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ku dhashay tuulo lagu magacaabo albaazuuriya oo u dhow magaalada suur ee koonfurta dalka lubnaan waxbarashadiisa hoose waxa uu ku soo qaatay madrasada alkifaax ee xaafadda alkarantiina taasoo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimadda dalka lubnaan heerka dhexe iyo sarena waxa uu ku soo qaatay dugsiga sare ee ku yaala xaafadda sanulfiil sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii oo uu dagaal sokeeye ka dilaacay dalka lubnaan waxa uu xasan cabdilkariim nasrallah iyo qoyskiisa ay u laabteen deegaankooda albaazuuriya halkaasoo uu ka sii watay waxbarashada wakhtigaasi ee waxa ay nasrallah u ahayd wakhti ay isbeddel gashay masiiradiisa waxbarashada oo waxa uu u weecday dhinaca barashada madhabka tashayuca iyo shiicanimada isagoo ku biiray madaaristii ay gacanta ku hayeen hogaamiyeyaasha shiicada isagoo lix iyo toban sano jir ah ayaa waxa uu bartay ninka lagu magacaabo cabaas muusaawi oo noqday xogiyihii guud ee ugu horreeyey markii la dhisay ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah waxa uuna u xiraystay dalka ciraaq gaar ahaana magaalada annajaf halkaas oo hoy iyo saldhig u ahayd shiicada rawaafidda ah kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii waxa uu xasan nasrallah u soo laabtay dalka lubnaan waxa uuna ku biiray ee madaraso ay shiicadu ku lahaayeen magaalada baclabak taasoo uu aasaasay cabaas muusaawi dhammaadkii siddeetameeyadiina waxa uu u safray xasan nasrallah dalka iiraan isagoo si gaara u tegay magaalada qum oo ah magaalada labaad oo markas diineed u ah kooxda shiicada ee haysata talada dalka iiraan sannad oo uu iiraan joogay kadibna waxa uu ku soo noqday dalka lubnaan isagoo marxaladda dugsiga sare maraya ayuuna ku biiray xarako lagu magacaabo amal taasoo xilal kala duwan uu ka soo qabtay heer uu xubin ka soo noqday xafiiska siyaasadda ee kooxdaas kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii waxa uu xasan nasrallah iyo hogaamiyaal kale oo shiico ahaa ay isaga baxeen kooxda amal iyagoo ku biiray ururka shiiciga ee la magac baxay xisbullah oo isla sannadkaasi laga aasaasay dalka lubnaan sababta ka dambaysay inuu ka soo baxo ururkii uu horay uga tirsanaa ayaana lagu sheegay inay ahayd inay isku khilaafeen qaabka looga hortegayo duulaankii yahuudda ay ku soo qaadeen dalka lubnaan sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii waxa uu xasan nasrallah u soo wareegay magaalada bayruut ee caasimadda dalka lubnaan isagoo noqday ku-xigeenka mas-uulka mandiqadda waxyar kadibna mas-uulka guud ayaa laga dhigay ilaa markii dambe uu noqday hogaamiyaha fulinta qaraaraadka ka soo baxa golaha wadatashiga ee ururka shiiciga ah sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa xasan nasrallah loo magacaabay inuu noqdo xogayaha guud ee ururka shiiciga ah isagoo lagu beddelay alcabaas muusaawi oo xilkaasi hayay kaasoo ay ikhtiyaaleen yahuudda waxa uu ninkani hogaaminayey ee dagaalo ka dhacay dalka lubnaan oo xilligaasi ay duulaan milatari ku joogeen ciidamada yahuudda balse sannadkii labada kun ay ciidamada yahuudda isaga baxeen deegaanadii ay ka joogeen koonfurta dalka lubnaan labada kun iyo afartii waxa uu xasan nasrallah heshiis maxabiis dhaafsi ah la galay maamulka yahuudda ee labada kun iyo lixdiina mar kale waxaa foodda isdaray ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah iyo ciidamada yahuudda oo soo galay deegaano ka mid ah koonfurta dalka lubnaan wakhtigan waxa uu ahaa wakhti uu ninkan iyo ururkiisa shiiciga ahba ay dad badani u muujiyeen inay yihiin koox muqaawamo oo dagaal adag kula jirta yahuudda taasina waxa ay keentay in ninkani aad looga barta caalamka islaamka hase ahaatee laba kun koob iyo tobanka wuxuu xasan nasrallah iyo ururkiisaba ay wajaheen imtixaan adag markii waddamada caalamka islaamka ee gaar ahaan kuwa carabta ay ka qarxeen bannaanbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayay isbeddel iyo inay kursiga ka degaan madaxda tobannaanka sano maamulayay dadka waxa uu xasan nasrallah kelimaadkii uu horaan jeediyey ku sheegay inay taageerayaan shucuubta dibadbaxyada dhigaya laakiin markii ay bannaanbaxyadu ka bilowdeen dalka suuriya ayuu isbedelay isagoo sheegay inuu garab taagan yahay nusayriyada suuriya maadaama ay isku din yihiin oo ay isxigaan dagaalyahano kumanaan askari ah ayuu ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah u diray dalka suuriya kuwaasoo ka qayb qaatay ee xasuuqa iyo gumaadka loo geystay boqolaal kun oo ruux oo muslimiin ahlu sunno ah kuwaasoo ku noolaa dalka suuriya goboladiisa kala duwan ma qarsan ururkan shiiciga ah sida uu u garab taagan yahay nidaamka nusayriyada xasan nasrallah ayaana jeedinayey kelimaad maqal iyo muuqaal ah oo uu ku sheegayay in dagaalyahanadiisu ay ka qayb qaateen badbaadinta nusayriyada oo qayb ka ah siday iyagu ugu yeeraan mixwarka muqaawamada ay hogaaminayso dowladda shiicada ah ee iiraan suuriya oo keliya maahee wuxuu xasan nasrallah qirtay in ciidamadiisu ay ka dagaalameen sannadkii laba kun shan iyo tobanka dalka ciraaq halkaasoo shiicada sidoo kale xasuuq ay ugu geysteen muslimiinta ahlu sunnaha ciraaq marka laga yimaado suuriya iyo ciraaq oo ay shiicada xisbullah la baxday ku xasuuqeen dad muslimiin ah waxa uu sidoo kale ururkaani intii uu hogaaminayay xasan nasrallah dad badan oo muslimiin ah ku laayay dalka lubnaan wakhtiyo kala duwan iyo goobo kala gedisan waxa uu ururka dilay dad badan oo ahlu sunno ah oo ay ku jiraan culimo iyo ducaad iyadoo lagu tilmaamo ururka inuu yahay jihada sida dadban gacanta ugu haysa dowladda ka dhisan dalka lubnaan ee ay kirishtanka gacanta ku hayaan xasan nasrallah waxaa lagu xusuustaa inuu mar weliba ku faani jiray inay taageersan yihiin waxa ay ugu yeeraan wilaayatu faqiiha iiraan oo loola jeedo hogaamiyaha shiicada iiraan ee lagu magacaabo aayatullah markii uu dhacay howlgalka duufaanta al aqsa ee toddobada oktoobar ee sannadkii hore wuxuu xasan nasrallah sheegay inay jabhad dagaal ku furayaan yahuudda laakiin waxaa aad loola yaabay in jabhaddii uu sheegay inay fureen ay noqotay oo keliya inay rasaas la dhacaan kaamirooyinka ku xiran xuduud beenaadka lubnaan iyo dhulka gumaysiga ku jira ee filistiin taasoo lafteeda ay awoodi waayeen dowladaha carabta ee ku wareegsan dhulka filistiin toddobiyo labaatankii sebteembar laba kun afar iyo labaatanka oo ahayd maalinimo jimco ah ayuu maamulka yuhuudda waxa uu ku dhawaaqay inuu duqeyn ku beegsaday xarunta dhexe ee xisbiga shiiciga uu ku leeyahay magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan duqeyntaasina lagu beegsaday xubno sare oo ka tirsan ururka siddeed iyo labaatanka sebteembar oo ah maalin sabti ahna waxa uu ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey dilka hogaamiyihii ururka xasan nasrallah kadib markii lagu beegsaday duqayn diyaaradeed oo ay yahuudda fuliyeen arrimaha la yaabka leh aadna loo hadalhayo waxaa ka mid ah in muddo toddobaad gudihiisa uu maamulka yuhuudda dilay badi hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee ururka shiiciga ee xisbullah weliba hoggaankii safka koowaad haddii ay noqon lahaayeen dhanka siyaasadda ama militariga marka laga soo tago xasan nasrallah waxa ay diyaaradaha yuhuudda duqayn ku dileen toddobaad gudihiis ugu yaraan toban hogaamiye oo ahaa kuwii ugu muhiimsanaa ee ururka marka laga hadlayo jawaanibta siyaasadda iyo milatariga tani waxaa loo micneeyey inuu jiray ikhtiraaq iyo dhexgelid qoto dheer oo uu sirdoonka yuhuudda ee muusaad ku sameeyey gudaha ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah taasoo u suuragelisay inuu mid mid u toogto iyadoo ay xusid mudan tahay weeraradii xagga isgaarsiinta ahaa ee biga taasoo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen kumanaan xubno oo ka tirsan ururka waxaa sidoo kale ay falanqeeyayaashu u sababaynayaan in sidan xawliga ah ay yahuudda u laayaan badi hoggaankii ururka shiiciga ah inay ugu wacan tahay isdhigasho dhanka ammaanka ah iyo isku halleynta ballanqaadyo ay bixinayeen reer galbeedka oo ahaa inay jiraan khad aan marnaba laga gudbi karin taasoo ay ka mid tahay in yahuuddu aanay beegsanaynin hogaamiyeyaasha sare ee ururka shiiciga ah dowladda iiraan waxa ay cambaaraysay tallaabadan lagu dilay xasan nasrallah mana cadda tallaabada ay qaadi doonto maadaama ururkani uu ka mid ahaa garabyadeeda marka laga hadlayo ururka shiiciga ah iyo jiritaankiisa waxa ay dadka qaar shaki gelinayaan inuu sii jiri doono ururkan maadaama la laayay badi hogaamiyeyaashiisii muhiimka ahaa laakiin khubarada qaar waxa ay tilmaamayaan inay u badan tahay inuu ururkani sii jiro xilligan cusub ayayna ku dhawaaqeen inay yeesheen hogaamiye cusub kaasoo lagu magacaabo haashim lama oga ama la qiyaasi karo tallaabada uu qaadi doono ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah laakiin maalmaha iyo muddadana soo aadan ayaa la kala garan doonaa inuu u argudi doono hogaamiyeyaashiisa la laayay ama uu madaxa foorarin doono si la mid ah iiraan oo uu gantaallo yar oo uu riday isku ilowsiiyo dhiigga hogaamiyeyaashiisii dhegta dhiigga loo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qaybihiisa hore ayaanu weli isla maraynaha qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax ku soo dhowow xubinta caafimaadka haweenka qaar marka ay dhalmo gooyaan waxaa dhacday inay isku arkaan dhiig sida ay dadka qaar sheegayaan arrinkaasi maxaa keena maxaase tala bixin caafimaad ah oo aad ka dhiibi lahayd bismi illah wasalaatu wasalaamu ala rasuulilah amaa bacd horta dhalmo in laga baxo waa shay iska dabiiciga dadkan way garanayaan marka caafimaad ahaan waxaa loo yaqaanaa maamada in dhalmada ka baxda waxaa loo yaqaanaa maamo ka weyn afartan iyo menopos aa loo yaqaanaa marka af maamo ka weyn ama hooyo ka weyn afartan iyo shan sano hal sanana aan isku arkin dhiigkii caadada ahaa ayadoo caafimaad qabto oo dee intaas waxaa loo yaqaana inay ka baxday dhalmadii menopausal dhahaa marka hadda anigu waxaan ka hadlayna waxay tahay oo hadda la weydiiyo su-aashu waxay tahay waa post menopausal bleeding dhiigga ka imaanaya hooyo dhalma ka baxday hooyo dhalma ka baxday waan soo sheegay waa hooyo afartan iyo shan sano ka weyn hal sanna aan isku arkin wax dhiig ah marka dhiigga asaga ah waa noocyo badan uu noqon karaa dhiigga asaga ah hooyadaas ka imaan doona wuxuu noqon karaa dhiig sidii kii caadada u badnaa kale uu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa mid sportin ah ama dhibca dhibca ah labada labadaas nooc buu ku imaan karaa labaduna waa khatar maadaama hooyadu dhalmada ay ka baxday waxyaalaha keena marka waxaa kamid ah eh, kow inflammation and thinning of vaginal wall oo loo yaqaan atrophy vaginitis oo macnaha waxay tahay taasna inuu caabuq ku dhaco ama uu yaraado xoobkii eh, saxaaxa marka taasaa waxay keenaysaa marka inuu dabco oo daciif u noqdo oo haddii xataa wax yarba ay taabtaan inuu iska dilaaco dhiigga kasku imaan kara waa sabab mid kale waxaa jira iyadana endometrium atrophy oo asna dee cunug meel buu ku dhegi jiray derbiga cunuga uu ku dhegi jiray derbi adag buu ahaa markii hooyada ee dhalmada ku jirtay marka dambe wuxuu noqonayaa khafiif aad iyo aad weyd u ah marka wuxuu noqonayaa wax khafiifa sababtuna waxay tahay markii hore hormoonka loo yaqaano estrogen iyo hooyada derbigaas uu adkeynayay oo ilaahay uu sabab oga dhigay maadaama dhalmada ay ka baxday estrogenki uu dhammaaday marka asna dhiiggaagas uu ka imaan karaa sabab kale waxaa jirta ayadana loo yaqaano cervical or uterine polyps waa buro aan kansar ahayn waaye oo kasoo bixi karto sa- ee, minka afkiisa cervicalka ama minka gudihiisa baa kasoo bixi karta ayadana dhiig bax bay keeni kartaa dee waa dhiigga aan ka hadlayay midda saddexaad waxay tahay oo dhici karta waxaa waaye waa endometrium hyperplasia oo ah hadda waxaan sheegayay xuubka ku dahaaray ninka gudihiisa inuu yaraanayo asaga markaan badanayo waxaan lala xiriiriyaa inuu kansar keeni karo taasoo kale khatarsantaasii hore waxaa kaloo keeni kara dhiig lagu arko hooyo dhalma ka baxday ovarian and u- or uterine cancer yacni hadduu kansar oga dhaco hooyada dhugxamaha ama eh, ninka oga dhaco ayadana dhiigga waa lagu arkaa intaasoo marka waa waxyaalaha keeno hooyo dhalma ka baxday dhiig lagu arkay waana khatartay leedahay marka waxyaalaha xag- see loo maamulaa loona maareeyaa Een, waxa waaye waxaan ku bilaabaynaa haddii ay tahay hooyadan dhiigbixeeda buro ka soo baxday minka ama minka afkiisa buradaasaa laga bixiyaa taasaa daawo u ah hadday tahay een, xuubka oo yaraaday oo ama ha noqdo saxaaxa xuubkii derbigiisa ama ha noqdo een, ilmagaleenka gudihiisa maadadii ka dhammaata lase estrogen pilis kaniina waxaa loo qoraya estrogen ah iyo kareemaa loo qorayaa taasoo derbiga u adkeynaysa haddii dhiigbaxa uu yahay ee, hadda aan sheegay endometrium hyperplasia oo seelal badan ay bateena ayadana waxaa la siiya prosti- progesterone ama maahane minkaaba laska bixiyaa xilligaas oo kale haddii khatar badan laga shakiya xagga minka midda u dambeysa waxay tahay haddii sababta ay tahay een, uterine iyo ovarian ukxamihii iyo minkii oo kansar uu galay horena aan loo ogaaday intuusa samayn metastasis intuusa jirka ku faafin hooyadaas minkaa laga bixiyaa marka waxaan dad rabaa muslimiinta rabaa inaan u sheego hooyo kasta oo dhalmada ka baxday haddii dhiig isku arato ha badnaa ama ha yaraado waa inay aadaa goobta ugu dhow ee caafimaadka si wax loogu qabto mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa wuxuu uu sheegay in dagaal beeleedyada ka socda soomaaliya ay hurinayaan dad dano dhaqaale ka leh agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka dowladda federaalka maxamed aadan koofi haddana ah murashax u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay galmudug ayaa wuxuu sheegay in dagaal beeleedyadu ay hurinayaan dad dano dhaqaale ka leh isagoona soo qaatay sheeko ka dhacday gobolka taasi oo muujinaysa ah in dano dhaqaale laga leeyahay dagaalada ka socda gobolkaas nin baa ayaan dhaweyt wuxuu ugu lahaa een, beri baan niman kala celinay nin shiiqu ahaa warkiisana la qaadan karo wuxuu yidhi nimanaan kala celinaynay marka ayaan markay aamusaanba mar ay xabaddu isku bilaabaan waxaa la ii sheegay dadkaas la kala celinaayo oo dagaalkaasina wuxuu socdaa muddo aad u dheer inuu dagaalku ganacsigayaan idiin sheegaya dhinac ayaa rasaasii ka go'day oo xabaddii ka istaagtay dhinacii kale waa waceen waxay yidhaahdeen maxaa beryahan u aamusteen rasaasaa naga goda yidhahdeen jawaanay ugu gudbiyeen dhacdadaas dhacdo la yaqaano waayo deegaanka ka dhacdana maraan wada caddayn doonaa haddii aan la yidhaahdo dagaalada colaadaha dadka dhex yaalla waxaa ogaanaysin dana dana gana waxaa ku jiro dana dhaqaale waa inaa ogaatiin sababta iu demi la-adaana taasoo qolaa biilkeeda ka dhex samaysa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhowxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa kulan wadatashi ah oo u dhexeeya wilaayadka bakool iyo baay iyo beesha hadama ayaa wuxuu ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada bakool bayaan ayaana kulanka laga soo saaray kulankan waxaa dhowaan lagu qabtay magaalada buurdhuxunle waxaana looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in beesha hadama ay doorato suldaan cusub iyo in lasii labalaabo kaalinta ay beeshu kaga aadan tahay halganka ka socda soomaaliya kulanka oo ay gogoshiisu dhigtay wilaayada bakool ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada islaamiga ah ee baay maadaama beeshu ay degto labada wilaayo waaliga wilaayada boqol iyo in ka badan laba boqol oo xubno oo beesha hadama ka mid ah ayaana soo xaadiray kulanka gabagabadii kulanka bayaan ayaa laga soo saaray mid ka mid ah odayaasha ayaana goobta ka aqriyey
shir wadatashi ah baalwiinta hadama oo ansaarta ah iyo walaayooyinka bokool ibaay kadhahamari deegaanka buurdhuxunle taarikhdan ata kun afar boqol afartan ili qodobo mayba ha ku bahay li qodob ah qodobada ha ku bahay nambar kow maybu aha inayah doorato suldaan guud beelas uskulata oo ka hogaamiyaw shareecada islaamka saduuna rajeeyaan insha allahu haddii ilaa yeer nambar lama ini liinhil saari reeg macquul ah oo lahahuli oo beele ah oo ha doorada doonan insha allahu haddii ilaahay era doorashadii may deernay qabanqaabadii suldaankii reegaasoo tiridiisna ata labaatan ili qof labaatan ili kaasay may baka jaraana insha allahu qabanqaabadii suldaanka nambar seddex ini la kordhiye walbarashada maadi ii diiniba meelo degaasa baalwiinta reer hadama oo ansaarte ah qodobka afaraad baalwiinta reer hadama oo ansaarte ah iniya joogtayta garab istaaga mujaahidiinta allahu akbar ini la dagaalama doonta taas bedelshe aduga allah qodobka shanaad may nagaday beela hadama mayba boqolkiiba boqol hadhowaayase oo bogaadiyaase baalwiinta hadama mayba hadhowaayase mujrimkii dilowshay ku dambooyi cabdulaahi maadeer dili ku dambooyi dilka mujrimkaas oo beele eed iyo eedanka faraxdi mana ilaahay subxaanahu watacaalaana may sheegay ini mujrimiinta laku aargoosada ini eed iyo eedan wanaagsanta aayad qur-aanka waa ka sheegay waaladiina idaa asaabahum albaqyu hum yantasiruun qodobka lihaad beele reer hadama mayba ha ku horjeede burburiska iyo boobka weda hasan gurguurta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa kulanka ka hadlaya oo si aada u soo dhoweeyey nuqabada beesha iyo waxgaradka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ay waa kolleyba ilaahay subxana watacaala ka mahadsan may balena farhadda oo un ougantali roogna farhad oo un hatigeeka ha koobo korno mase maarne guud haan maarne un hatigeeka qiyaasa korno mee eed iyada mayhan dhowayane beela hadama oo geeka ka farhasanta aniya suldaan guud doorat suldaankaas oo shareec islaamka ka hogaamiyaw guud haan ya edni isla qaadati waan antan isla koyti taasaya ha dhowayan tankele mayba ha dhowayane murtadkii oo la dili oo malaag abdilaahi maadeere dili oo la dili oo islaamka an aari oo meelim arane maybu waa usil suldaanka ka dili baktijayna lisheeni intaasaa maarna yaha dhowaayan allahu akbar may kale saas han dhowaayane idim arana ilaahay subxaana watacaala galantiiska cadaabi jazaahumullahu khayran alena manah ilaahay ku abaalmari walan aari aarshayna maarne may buwaha waaba hata maarne mahadhow haani hadaryanin dhaman jazaakumullahu khayran haani hadarey hameleegay barnaamijkaas hadari haddii gudaa roogaan haddii gaalo dhatiyo ka jaraan farin may ba andaraane ini sidi gaalkaasay liin weri oo bannaankaas liin sheenay lahan ciifi yoona lahan ciifi joon biidillaahi kariim wabilaahi tawfiiq jazaakum allah khayr bismillaahi Eh, mayanaa beele reer hadama oo unkusoodiyo geeka shir eh, deegaanka buurdhuhuunle shirkaas oo asuumadda ay maamulshee lahaayeen eh, weleeyada boqool iyo bay iyo roogni weliba manayn oo lalaqaba waqti badan uno hata manaha shir ka fadhiinay huldo goobka jarni dadka manaha farhadda kumawt mayba dareemase anti hataa dareen manaha daal iyoonay too nashaadla horlen ku qaadahay taas madaan antunku gudub Eh, qodobo badan iyo manaha beele Eh, wadatashiga kudubiya yaha ku bahi tada walaalo hortay ban ku hadlaayeen anatolan qodobkan atu ku hadal fadaa may beetaa beele mayba ku horjeede wal kasta oo ilaahay kitaabshay lakakudalaamiyaw lan kasta haado kitaabkan lakagardaamiyaw yaha ku horjeed Eh, gaar ahaan qodobada hatantaliska lagaaday mayba kumad ahaa lanka dheerhaw xasan guurguurta murtadkaasi oo wadankii soomaaliya hantadii muslimiinta ee hooba badata hooba beeseta hantadii muslimiinta haraashohaay boobkusa muslimiintaas ay kahaaye ee shicibka soomaaliyada kahaaye ya beelan yase toose han korjeeda insha allahu mayba diyaaran enaa walaagi oo karaankayna ee insha allahu nin ilaahay kitaabshi walaa lihin gargaara fadi insha allahu nin karaankayna giliidoon ya insha allahu ya diyaaran haddii ilaahay ogolaada may lanaa macnaha walaasi walkiinsodawma ee may kalanaa ilaahay unku toobasheen walaa suubiya toobad ilaahay toobasheen u hayton meel kasta meel adagalla ma ogaadaas inaad durmikin kada dhamadoon wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad usku leh allihii niyo kulmii makaankan khayrka badan oo lakukataladaw diinta islaamka sidii linkorweela fadi sidii ma aragne gaalada waliba linla hirdama fadi sidii muslimiinta ma aragne erdijo iyo sharaftiyo iyo maalsho lindifa'a fadi sharafta muslimiinta lakukataladaay makaankaas allihii niyo kulmii ang mahadnagaan baadaje maang mahadnagaane haddii walaayada islaamka gobolka bokool nagata haddii walaayada islaamka baay haddii nagata marti sharafkii arlaadan niinka kooy oo waliba waha niila roogi haddii ma aranay akhyaarti niinku kooyti baay haati maylana jazaakumullahu khayran ha dhowaada ee maylana bulshada kale oo meel shal dheer ku kooyti yaana maylana jazaakumullahu khayran isiingna ha dhowaada mahadsantiintan kale mayo walyar hadalka keni dareeray walyarku ku darsada faday boobka hasan guurguurta muslimiinta kahay hantida muslimiinta kahay hasan guurguurta awalanba mayling ogaayay gaalnama bagtansajuudow yaling ogaay dogdii dogownimadii medadaamooga darsati ah hadoray hatama dagmay surinya ini ma aragne hantadii muslimiinta ini boob ini ma aragne balaanti nyaanyada gagadadaas ma aragne nyaanyada ku boob meelaha surinyi hasan guurguurta maylanaa ilaahay idin shay maylanaa hasan guurguurta oo fariingan daraase beelahadama oo haka sharti oo hata geeka inta roogdo may fariinganka daraase hasan guurguurta ee kolba horta gorodaase beelahadama tii ma aragne imaaraadkii ma aragne ka dhammaytiyu ee muqdisho ka dhammaytiyu ilaahay idin shay geesiyaal badan oo usagi haata weena ininiin roogano waana lahkiisa oodokiin sheegan jazaakumullahu khayran wabilaahi towfiiq sanna eeg muuqata oowka iyadaan farahsagna faragaas oo ilaahay dartiis iyo umatan antaka kulunti jeersho yaan farahsagna kulunkaas oo gaalgaalad walaa islaamka bay iyo bokool ma haddaas ilaahay baadasho yoo mahadka leh umatan reer hada mil ereh dad isla dhaladayo dad walaal ew dad isku deegan ew nibada eedan dhamna walayadan anka mahadyaana kulunkagna ilaahay ka mahadsan mayba ku qaadanay walaayoonin sheeneen ani suldaankii la gobada intii umutin lamaday ku qaadani un oo anka been sheegadaan oo walayadin ilaahay dartiisin jeelin jeelkaynoo neeyi walayodka maamulaayan shara islaamka eta waddanka si lahakroogay way ogi qabiil qabiila lahniis dhammaayay geeg lamalan hoobahad ligefangma diib walaylay galaas lanlaylaha dilya lanlaylaha tunya geega mayli sheegay isumay walayadii kooyta ayuu dooga maayan mayl araa isu reer hebel anta jiran amba ay kulan hadalaay amba ay wal dilaay ma doog un os lena ilaahay kitaabshayla sala kormariye muslimiintana saka walaalaayan lena walaalayaalow reer hadama ma in kulugneena ini suldaan dooran aan kulugneena rugnoo etaa lilaahay ka gamne suldaan diinta islaamka nii hoggaamiyow jihaadka niin talmaamow ilaahay niin sakara waliba aan sheegana deriseen inuuna deris walaal e muslum e may imahatirii walik hadaloob un olon lahayn ani odayaalka hatanii dhaha jaroo nuhukaamiyawn aaminsigna enikii suldaan liinka dhakooyo onsareeyonna yoy unuuba garabshay ena arrantanla niinshalhiraan ulmadayn odayaalkayn dhallinyaradayn ila suldaankunku dooradaan hamiigna ka hillimoodan geenna ka shageeyaan taasaa ballagno eh salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulankan waxaa xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abuu cabdiraxmaan isagoona kelimad qayim ah u jeediyey qaybaha kala duwan ee beesha hadame allahu akbar allahu akbar allahu akbar ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أولا وآخرا إلهي نعم كفرها بدن لحن كوابا كورنو سنسي عن كما هدنغان لعن مدي عافمات يو نبت جليد يو استقرارك يو كردغان كشريعة إسلامك يو عافمات نعم فر بدن لحن كوابا كورن إلهي باب أرهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إلهي عن مهدنغان الحمد لله الشكر لله بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يبقى عن مهدنغي xarakad shabaal mujaahidiin inka sarreeya hoggaanka sheekheenna axmed cumar abuu cubayda xafidahu allahu waracah oo runtii nicmadun iyo barwaaqadun geekun haysana iyo umudunmay waa masiir iyo adduunya aakharab laku fikiruhay oo horseedan iyo wilaayaadka islaamka ee marka mayoyoon arrimahaas lang idmaday oo ansurun dhinac walba haddii diini aad iyo haddii adduunyo ataba in dadka muslimiinta marka may lagu aqabtiro may waa insha allah unsuran yihiin way balana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay siin xifdiya lana intaas kadib may baan mahadnagay wilaayada islaamiga baay oo runtii eh, door weyn oo lama hilmaamaan ah ama lama ilaawan ah ku qaadati arrintuntan ah abaabulkun iyo gogolun may baan ka horreeya sheekh xamse abu jacfar xafidahullahu waracaahu ilaahay barakaa yalana iyo garboosha iyo maamulkii dhammaanba may kale ogma hadnagay beelweynta hadame ee ansaarta ah ee runtii may wahan baay iyo bakool meeluha danka xoog badan yihiin wilaayaad kalena badanna degan yihiin baaqii wilaayada anbaaqti lamada wilaayo anka baagan in gobolka bakool la fadheeda iyadoo marka laku hadala qodobadii hadda la sheegayay oo bayaanka walaalka akhriyaay dhiigasan iyo laku wada hadalay eed eedaan kama hadsan yihiin si hagar la-aan ah iyo hanku qiib galan dad runtii taqriiban laba boqol iyo meelo ee waa inta haddana iska kooyan jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi raabta may waa kelimaad iyo muxaadaraad iyo tawjiihaad iyo wala jareen waxyaabaha xusida mudug may kumadaha runtii laga hilmaama korn walbadan amulaa hadeeyay dhaftay maana maalimiinta mu- muxaadarada jeediyaanga ka jari olmaada ku misahay marna doo iyo walba isku jari iyo mayla raay waaqacagii lagu hadlaay hal qof oo mayla raay walaa doomayo mis cajisin oo mis hunsulka ka taagsooy ama se ee gurawm aran taas may daliilingataa marka in dadka eed buraarugjo hanjeeda macnaa wacyijo in eed manaa hanjeeda jazaakum allahu khayra jazaa eedaas inka mahadnagaana may kale oon mahadnagay insha allahu tacaala hogaanka beella oo runtii yoona kaalin wiinka lahayan haddii bakool roogan iyo haddii baay roogan malaaqidii iyo nabadoonadii walaalayaal marka intaas markaan mahad celintaas ku guduba shirkon hadafkan isku weeri may bahaayay sida la wada ogiye muddo hadda dhowr bilood ku roogiya may bashahiida ilaasha haddii isku aqbala suldaan abdullaahi maxamed yare malaagi beella ansaarte hadama iyo shahiidi inta intaasba may wahaan qabanqaabadaas iyo barnaamijkaas halka jari si marka may wahaan gogolung may hordhacan haytay in beeli may bu ahaan insha allahu tacaala suldaan oo iya kamadaysanta qodobka koowaad laha saarin waa bahaaye in la helo gogolunga may anhaytay markun hordhac iyo tamhiidi anhaytay ee haddama waa dadku intanas ka kooy walaa lagu hadlaayo meerer meelhayde seen naskirinaada kor see la kamid ugu kor see marka umutun dal idibid marka manaa inaska duubanaada korta intaasba kole insha allahu tacaala hadafkan kawiin haay taasna walku guulaysa de odayaalka farxadiyo sideetan jarada sagaalan jarada toddobaatan jarada malshalerin iyo dhalinyarab qaabkii on hadlaayan iyo xamaasadii koley dheegasan jazaakum allahu khayra jazaa guulaha daniin bilaawata iyo midnimadaas oo isla gaadanayn ilaahay nin gowiyey ee may wilaayada islaamiga bakool ha dhawaayase hanoo hadda walaalka abu jacfarna afshay ka hadla wakiilku ahaa qodobadii beella hasaartii oo bayaanka hay la akhriyay liti qodobka ka koobanaay iyo ha dhawaayaan in unu siin in unu siin kala shaqeyno garab siinka siino gacan siinka siino insha allahu tacaala diyaaran ana haddii ilaahay ogolaado allahu akbar jazaakum allahu khayran si guud ahaan taasalana midda kale walaalayaal ana ka darawmayba kumidaha qodobada un hasaarni hoob la qoro inta ka qoran yiin inta lanku kushaltab ma shaqeeyaan laakiin ma inbahan in lagu shaqaysiyo fadaan la dhaqangeliyo walaa isku waafaqnan khilaaf la'aan bisawtin waaxidin ma hal cod iyo iskala gaadani qodobada hadda la sheegay saas ma marka maadaama saas atamay la faday haddana in uunu insurugno ankanna dadka lan hel saari gabangaabada suldaanka doorashadiis lan hel saari oo labaatan iyo lito qofka kooban way ballana mas-uuliyad isan qaaden oo la siin saari kolay isan mahadalbane tolkiyaha siin goroday in marka ma waa ilaahi subxaanahu wa tacaala eebtinka asturo aani marka mana wanaag iyo kheyr umutan horseeday ilaahay siinka waala garab ayag nagdoy hooba dadka hadda gudig ee la magacaawile halka warsugo ilaar walbama socdaayag mana maylan baahanyaa lan kas arantu inku dhabe taas intaasaan ka gudube midda kale walaalayaal cadowga allah subxaanahu wa tacaala ee wadanka ka duuli sida maana bayaanka blakusi hadda noocba noocgo wal kasta oo maana laku xishooda fadi oo qof damiir leba maskantisan ka dhiyaan nala lakoyahay gaaladii lakoyahay dadkii hadda markuun ganaa eh shacabkii soomaaliyeed oo bee eh iyo bes eh waa niin dhiman dhulsho waa la gadadi wali heshiis ee marka bilo gudaantiya la gali dheegasan turkiga heshiis la gali masar heshiis la gali etoobiya heshiis la gali kenya heshiis la gali gaalo dhan heshiis la gali maana may wala ka saabsan yihiin boobka khayraadka dalka walkala ma heshiis amniga iyo may la keliya difaaca dalka iyo khayraadka ee la keliya maana in la boobo dhaqaalihii dadka muslimiinta ayaa la banaaysaday heergeeka may balla marahaaye in marka may wahaa canshuur wala ka sheegay oo baadile oo dulmi ah in dadka muslimiinta laha karooga oo masaakiinta eh bilaanti marka kawaanka iyo ee ka shaqaysadaayaan may la raay miijiska ka shaqaysadaayaan oo may la raay kawaan leydahayaan iyo kuwa nyaanyada gadaay kudaarta gadaay in la ar markuun boqolkiiba shanga ka guhaas beeca walala shal gadado arrimahaas marka may wahaa arrimo ogeeka walniin dhiman ilaahay abuuri may argo wal kasta walniin suubi marka insha allahu tacaala dadka muslimiinta way ballanaa arrintaas taase sadalanku dhiidhiyey oo yoon unsurmeno lu- marka maya barnaamijka uu sugahay laradii yoon hadhawaayaan jazaakum allahu khayra jazaa beelana kolley mowqifsha edaayt harka shabaal mujaahidiin mowqifsha horaagan edaayt qadiidaasna kolley insha allahu tacaala in oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan suurta geline dadka muslimiintana ilaahay ku badbaadiya rajayaan insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra walaalayaal sida ku warqabtaan may kaloo buraarujiyey dhagarta cadowga inuun isku ilaalin cadowgeen muumun may waa lama jeer gudko may ku dhigo dhibaatada hadda adowga hamaleyga hay markii usa jabi saaxadii iyo goobtii dagaalkii usa ka jabeha ka fashalmi waxyaabaha geeka keliya han hunsul duubano han fadheedan may kumada in qabaa'ilka soomaaliyeed madag in isgeli qabyaalad iyo qurun iyo walanjarna xuduud beenaadi oo wahmiya oo talyaani ku dambeey in dadka muslimiinta hubalaha ka farjo hay koor qabta ogsantiin mana maylanka talagalay gaalka dhow mayanka talagalna mayanka talagala in muslimiinta la iska daro yabquunakum alfitna ilaahay arayogda in isa fitnowtan oo dagaalantan ya diyaaran iyin marka insha allahu tacaala gaaladaas dhagartay in laku digtoonaado dadka muslimiinta ee walaalu diintaasaa ku dhexayd kitaabkan ilaahay laka walaalow wariha jarijari koley lankasta ogii koor qaba kitaabkan ilaahay laka cizowe bes qof qabiil sharaf waa dhadaaw majara قف شرف اسمد ويلدو مجر إلا كتابك إلى إليك نقدر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين شرفتي هايتي قولي هايتي إن شاء الله تعالى ما ينباهن تأيونا قوي دنباتكونا كقبسنا لا أتكيو لحوجيو يلا نباهن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا بريان وإيدان زيادة ولا ليال قضب يكو فايدة سيدي فرصدون فايدة سيدي قالوا يا بقورة هايتو جيدة توميل اسكو قبط وايسن تألابتيه قابكين اسكبر دفدي بتبر وايسن تا يدد لنفرنا واحد كوي كوي كوي كوي دبو دبو barnaamijka uu sugaay may balana lankii helshay meelo ka jar dad badan oo walaas ku kadsho magan la sheegay barnaamijka uu sugaay halun surumoy dadka halun weeroy hal ha ku biyoy gaalada ay ku reebay inta aan bahdoon aan gaalada la guurayna gaalawa guurayte arda sababi iyo meelaas aan bahayna marka kale insha allahu tacaala qadiidaasi haytina in wacyigelinta la kordhiyo oo dadka marka may la raayi laku warqabo dhallinyaradii lankii geeka may la raayi waldhow fadow gaalaba dhow un bahan jazaakum allahu khayran intaasa kelimadaha ka gebagabayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa maxaad ka taqaanaa sooyaalka taaliyaha cusub ee booliiska dowladda federaalka asad diyaano ninkan uu dhowaan magacaabay xasan sheekh maxamuud waxaa inooga waramaya muxsin waad mahadsan tahay sanadkii labada kun iyo labada dowladda maraykanka ayaa maamul goboleedka isku magacaabay puntland ka aasaastay ciidan la sheegay in ay argagixiso la dirir yihiin kuwaasi oo ay ree boosaaso u bixiyeen ashhado la dirir ciidankan ay xukuumadda washington carbisay ayaana ah kii ugu horreeyey ee soomaaliya maraykanku ka samaysto islamarkaana la shaaciyey in ay shaqadiisu tahay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada dowladda maraykanka ayaa iska leh maalgelinta maamulidda iyo carbinta ciidankan oo xilligan loo yaqaano magaca b s f ta saraakiil maraykan ah ayaana had iyo goor siiya tababaro iyo tadriibaad kale oo caskari maleeshiyaadka b s f ta ee uu leeyahay maraykanka ayay dadka u dhuundaleelo arrimahooda tiro ahaan gaarsiiyaan kumanaan askari madaxda maamul goboleedka puntlandna wax amar ah kama qaataan kamana mid ahaa ciidamada nidaamiga ah ee dani diiwaanka oogu jira balse b s f ta ayaa isku arkay in ay yihiin maamul ka madax bannaan kan puntland mararka qaarna loolano daakhili ah ayay la galaan aalaaba saldhigyada ay ciidanka b s f ta kaga sugan yihiin magaalada boosaaso waxaa lagu arkaa askar maraykan ah oo ku sugan mararka qaarna iyagoo gawaari lagu gelbinaya loona siiya wada saldhigyada b s f ta ayaa la marsiiyaa shawaaricda boosaaso markii ugu horreysay maraykanka ayaa gacan ku-haynta talada maleeshiyaadka u dhiibay nin lagu magacaabi jiray maxamed aadan bidaar balse muddo kadib waxaa madax iyo taliyo looga dhigay nin lagu magacaabo cismaan cabdilaahi diyaano oo ka mid ahaa dadkii ku lugta lahaa asaasidii ciidanka b s f ta kadib markii uu cusmaan cabdilaahi diyaano noqday madaxa ciidamada b s f ta waxaa la shaqaynayay laba wiil oo u dhalay oo lagu kala magacaabo asad iyo maxamuud ciidamada b s f ta ee uu leeyahay maraykanka ayaa puntland ka fuliyey howlgallo badan oo muslimiinta ka dhan ah iyo falal guracan oo lagula kacay dadyow aanan waxba galabsan kuwaasi oo qaarkood ay laayeen b s f ta qaar kalena ay dhaawaceen kuwo kalena ay u gacangeliyeen sayidkooda maraykanka cismaan cabdilaahi diyaano oo ahaa taliyihii b s f ta ayaa ku dhintay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana kolkaasi b s f ta madax ka noqday wiilkiisa asad cismaan cabdilaahi oo hadda loo magacaabay taliyaha booliiska dowladda federaalka asad ayaa ciidamada b s f ta madax u ahaa sanadkii labada kun iyo tobanka ilaa labada kun sideed iyo tobanka wixii labada kun sideed iyo tobanka ka dambeeyeyna waxa uu hunguriyeeyey xilka madaxtinimo ee maamulka isku magacaabay puntland kaasi oo uu dhowr jeer u tartamay loogana itaal roonaaday kursiga uu hadda ku fadhiistay asad ee taliyaha booliiska dowladda federaalka waxaa uga horreeyey oo ku wareejiyey walaalkiis maxamuud cismaan diyaano waxaana loo arkaa in uu ciidamada weli si dadban u maamulo ninkan asad ayaa dadka taariikhdiisa yaqaana waxa ay sheegayaan in lagu barbaariyey la dagaalanka dadka sunnada ka muuqato ama shareecada islaamka ay dhab ka tahay xilligan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa asad diyaano u magacaabay taliyaha guud ee ciidanka boliiska dowladda federaalka magacaabista sadiyaano iyo xubno kale oo puntland ka soo jeeda oo uu xilal u dhiibay xasan sheekh ayay falanqeeyayaashu waxay u arkaan in uu kula dagaalamayo madaxweynaha puntland siciid deni oo waayadan colaad siyaasadeed kala dhexaysay xasan sheekh ayaa isagoo ah cidda magacaaday asadiyaano haddana waxa uu ku baaqay in dadka kasoo tegaya maamul goboleedyada si ay xilal ooga helaan dowladda federaalka ay iska joogaan goboladooda warkaasi ayaana loo arkaa mid uu ku xumeynayay siciid deni beryahan dambe waxaa badnaa in arkayay saraakiil iyo ciidan maamul goboleedka ka soo wareegaya oo booliska federaalka usoo wareegaya sax maahan waxay ahayday saraakiishiinan inaad taliska dhexe iyo booliska somaliya intaad ka wareegtaan inaad u wareegtaan muxuu ahay booliska iyo amniga dowlad goboleedyada inaad u wareegtaanay ahayd laakiin hadda waxaad umalaysaa dhinaca kale safarkii inuu usoo socdo siyaasadaa laga yeelan doonaa waxyaabaha noocaas leanna ninkii maalin la tababaray oo waxbartay oo joogay dowlad goboleedkiiba hadduu soo baxo uu soo aado marka dee waa maalin walba kow ka soo bilow ugu dambayntii waxaa qasab ah in xilka loo dhiibay asadiyaano ay wax ka og tahay dowladda maraykanka oo iyada abaalka barbaarinta ku leh ninkan sidoo kalena tabantaabaysa dowladda federaalka oo ay asalkeeduba iyadu dhistay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
oo hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaan ku sii soconnaa markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada hoose odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay si adag uga hadleen wardhowaan ka soo yaray dowladda itoobiya ka gadaal markii xabashidu ay sheegeen in ciidankooda ku sugan soomaaliya iyo ciidan kale oo hor leh ay doonayaan in ay saldhigyo ka samaystaan soomaaliya boqolaal kilomitirna ay gudaha soomaaliya u galaan si ay uga difaacaan dhulka xabashida waa kuwan odayaasha dhaqanka jubbada hoose oo damaca xabashida si adag uga hadlay bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah saxaabihi wasalam in kulanka maanta aan ku qabanaya maadaama annaha odayaasha gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaama maanta kulanka aan ku qabanay waxaa sal lasku leeyahay dowladda etoobiya xabashada etoobiya gaaladaas oo ku dhawaaqday wadanka soomaaliya inaa qayb ka mid eh fadhisim ay ka dhigi doonto raallina kama nihin waxayna tilmaamaysaa waxay u dhinaa inay dhammaystirtaan mar horey wadanka labaatan kilomitr ay sheegteen horba wadanka etoobiya hadda gaalada ay degan tahay xabashada etoobiya ay degan tahay waa wadan soomaaliyeed muslimiinta ay leeyihin waaye kaas ay xoog ku haysteen waxay sahmayeen haddana labaatan kilomitr ku taalo waqooyi galbeed haddana waxay sheegteen koonfurta inay qayb ka mid eh ay ka dhigi doonaan saldhigyo taas waxay tilmaamaysaa qabsasho cad oo aan la soo gambinin raallina kama lihin gaaladaas waa iska difaacinaa hadda aan nahay odayaasha jubbada hoose aad baan ka dhiirinaynaa raallina kama lihin juhdan ku bixi doonaa wax loo fadhaadana ma aha raallina kama lihin wax noo dhima ma jiro horey noo sahmiyeen hadda mar labaad tilaabtii udhineed ay ku talagaleen inay dhamaystir taas haddii dhamaystirtaan soomaalina ma jirto muslimnima macnaha waa naga qabseen waddanka naga qabseen waddan islaam aslihi ma jiraanayso bariga afriko taasay caddaynaysaa raalli kama nihin waddankay ku fadhidaa leenahay islaamka le gaaladaas etoobiya xabashada etoobiya raalli kama nihin waa ka dhiirinaynaa ilaahay disir nafta intii nugu jirtin waa la dagaalami doonaa manu fadhaa doono af wax laga sheega ma aha doonto insha allah waxaa uu baaqaa fadhiga in laga kaco tan toolo fadhi kara ma aha wax hadda lagu haleey karo ama jeeshkaasaa jiro ama ciddaasaa jirta laleeyahay ma aha cid kastoo islaami oo soomaaliya oo cabatana dhegaysanayso cid si ku dhaqaaq leh inaan ku tashano aa u hortegi lehni insha allah nafta maalinay go'daa waa go'aansanay etoobiya inaan ka hortagno insha allah bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu calaa nabiyina maxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam xaqiiqatan kulankan wuxuu ahaa kulan aada u ballaaran ee ay qabteen odayaasha jubbada hoose kulankan waxaa looga soo horjeedaa sida xaqiiqada etoobiya etoobiya annaga waxaa waaye wixii naga dhexeeya dadka waa yaqaanaan etoobiya annaga dad cadow noo ah waaye diinka ilaahayna cadow ku ah annagana cadow noo ah marka xaqiiqa waxaa ah etoobiya markii hore waxaa layidhi badaa la siiyey haddana waxaa la sheegay in etoobiya muxuu ahaytee saldhig ka dhisanayso soomaaliya marka haddii ilaah yidhaah kolley insha allah qof walba oo maanta gumaysi aan rabin ama caqligiisa uu shaqaynayo wuu dareemi karaa soomaaliya meesha ay maanta taagan tahay waxaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed etoobiya xaqiiqa waaye maalintii lala dagaalamayay maanta waa laga daciifsanaa waa laga itaalyaraa aqoonta maanta iyo diinta la leeyahay iyo sida la yahayna waa laga yaraa aniga maxaan qabaa maanta etoobiya dadka inay u diyaargaroobaan xaqiiqo waaye ayada waa soo diyaargarowday annagana inaan u diyaargarowna liannahu ilaahay subxaana qaadirka ah kitaabkiisa ninkii ku soo duulay xaqiiqatan wuxuu mudan yahay in la tuso waay baaqayga bulshada ku aadan waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto raas kamboni ilaa iyo raas caaseed ayadoo aan fiirinaynin xaqiiqa etoobiya maanta ayadoo intaan laga itaaliyaryaha lala dagaalamay xaqiiqan wixii ay noqotay waa la ogyahay etoobiya in ayada gudaheeda la galo oo la qabsado yaa soomaali ayadoo intaan ka yar ay micnaha samaysay maanta waxaan dhihi lahaa waxaan haysanaa dowlad islaamaa noo dhisan taageero noo ah inay la dagaalanto diyaar u ah waqhti iyo juhdi geliso annagana waxaan leenahay dowladdaas islaamka ee dhisan xarakatu shabaab almujaahidiin aan taageerno aan dhara garab istaagno naf iyo maalna aan bixino bulshada waxaan leeyahay insha allahu tacaala dareenka maanta aan leenahay aan lahaano dareen ka fiican oo aan diinta ilaahay ugu helinayn kulanku maanta wuxuu ku saabsanay shir loogu hadlayay waxaa kasoo yeeray dowladda itoobiya habasheed inay soomaaliya ka dhisanayso difaacyo haddaan nahay golaha kudhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose arrinkaas waa kasoo horjeednaa maxaa yeelay itoobiya dalkan wax kuma lahan waa dal soomaaliyeed waa dal muslim ah hore ayay loo sheegay inay bad la siin doono haddana waxay ku darsatay in saldhigiga difaacyo ka samaysato ay ku difaacayso dalkeeda dalkanin waa meeshay ka difaacan doontana maa inshaa allah ummaddan waxaan ugu baaqaynaa inay arrinkaas ka feejignaadaan ay ku dagmin dadka idaacadaha ka hadlaya cumulada u ah etoobiya maxaa yeelay dadkaas waxay usoo dirsatay inay dalkan ku qabsato dadkaas inay ka feejignaadaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay inay dhagahooda kor u taagaan iska fiiriyaan maxaa yeelay dalkan waa dal soomaaliyeed waa dal muslim ah haddaan nahay golaha kudhaqanka shareecada jubbada hoosena arrinkaas waan kasoo jeednaa naf iyo maalina waan horeynaa insha allah bulshada waxaan usoo jeedinaa inay ummaddaas layska dhiciyo dowladda xabashida xabashi wax hadday horan dagaala naga dhexeeyey haddana dagaalkii aan noo taagan ummaddan waxaan leenahay in kasto inay feejignaado ummaddaasi layskaga dhicin lahay xabashidaas oo dalka kusoo horarka ku ah inaan iska dhicinno ummad kasta meel kasta ay joogtana ay mas-uul ka tahay inay dalkan difaacato insha allah bismillaah alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah weyn maanta waxaan ku kulannay gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame annagoo ah noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka ee ah gobolka jubbada hoose waxaana maanta iskugu nimid oo dhiiggeenna u kacay oo aan macnaha insha allahu tacaala u cariisannahay xabashada etoobiya waxaa ka soo yeeray oo dulan hore ay nagu waday soomaaliya maalintay dulan nagu bilawdeen shalay daraad ma ahayn insha allahu tacaala haddana waxaa waye dulankii ay noo sii laba jabaari insha allah waxaan leenaha annagana raalli kama nihin etoobiya waxay sheegatay iyo waxa loo sheegaya iyo waxa loo ogolya marna raal kama naqanino lianna etoobiya annaga heshiis maba naqanin weligeena etoobiya hilibka cerinka hadda ay cunaysa soomaaliya barde waa la yaqaana etoobiya waa isnaqaana annaga ha ahaata hadda waxyaabaha oo kuturkateenka ah ama nimankan ookiyaalaha u naqda etoobiya oo soomaalida horseedaya oo leh difaacyaan u samaynaynaa ama dalkan wax ka siinaynaa ama macnaha waxaa la siinaya maxaa lahay dhul labaatan kilomitir badda laga siinaayo waxaas horay u yeelay waana ka jawaabnay haddana waxay leeyihin insha allahu tacaala saldhigya aan ka difacno soomaaliya ayaan samaysanayna argixisada waxaas wax kama jiraan waxaas dhagar annaga loola soo maleegayo mar walba dhagara noola soo maleegaya mid markee fashilanta mid kale noola raadinaya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay inta etoobiya maanta waxaan u kulanay inaan ka jawaabno barnaamijkeeda waxaa waaye naf iyo maalaan diyaar u nahay insha allahu tacaala waan la dagaalamaynaa waana iska dhicinaynaa hadalkaliya kuma koobnaya waxaa waaye ak fodhisaban wadana insha allahu tacaala iyo waramo iyo tooreeyo iyo filaar waa iska dhicnana etoobiya insha allah soomaaliya nalaha waana la yaqaana annaga shacabka soomaliya waxaan u soo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan marka hore tan kaloo labaad soomaaliya waa dad muslim ah intaan ku naqaano insha allah dadka caadaqaatiyaalka ah in lagu kaasoomin soomaaliya inay ka soo horjeesato barnaamijkaas marna inay sadhicin waxaan kula daarmaya dadka soomaaliyeed muslimiinta waxaan kula daarmaya barnaamijka etoobiya insha allahu tacaala in laga soo horjeesto looga soo horjeesto caqiida ahaan looga soo horjeesto soomaalinimo looga soo horjeesto etoobiya maanta waxaa ka dhacay soomaaliya waad ogtihiin samasamanka etoobiya annaga nabad weligeena ma naqanin soomaaliya waxaan kugu baaqaa meel walba joogteen dal iyo dibad meeshaad joogtiin iska dhiciska etoobiya aan kugu daarna insha allah etoobiya inaa iska dhicisaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي الإسلام فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي